alxamdu لlh rb العاalمين وslى اllه وslم وbaaرك عlى نabiyina mحamed وعlى آlih وصaxbih أجmaعيn وbعd in shaء اllahu taعaalى waxaynu bilaabi doonaa manduumadii ahayd wasiyaة abi isxaaq alalbiri raximah اllahu taعaalى oo galabtaan u ballansanayn inaan bilowno intaanan guda gelin nadmiga waxaan tilmaamaynaa muqadimo muqadimadaasoo ku saabsan naadimka iska leh manduumada iyo manduumada lafteeda wax ku saabsan hadday tahay yani shuraaxda sharaxday manduumada iyo mowduuca ay ka hadlayso haddii ay tahayba manduumada waxaa leh sheekha la yidhaahdo ibraahim ibnu mascuud ibnu sacad atujiibi alalbiri sheekhan abu isxaaq waa min ahli andalus andalusna meesha hadda loo yaqaano sbain oo yurub ka mid ah weeyaan magaaladan loo nisbeynayo oo albiir ah magaalo ku taala sbain ku taalla weeye sbain ayay ku taallaa hadda laakiin xilligaa muslimiinta ka talinayey magaalooyin fara badan oo culimo badan loo nisbeeyo hadda yani waddankaasay ka mid yihiin waxaa ka mid ah shaaiba abu isxaaq shaaibi loo nisbeeyo waxaa ka mid ah qurtuba oo aimo badan loo nisbeeyo fulan alqurطubi waxaa ka mid a ishbiila oo culimo badan loo nisbeeyo fulan cabdilxaq alishbiili iyo keyrkiis waxaa ka mid a jayaana ibnu malik ba loo nisbeeyo aljayaani waxaa ka mid a albira dayib way fara badan yihiin magaalooyin caan oo culimo badan ay ka soo baxeen ayaa ku sugnaa laakiin markii dambe gaalaa qabsatay waana waddan hadda gaalo oo gaalo gacanta ay ku hayaan laakiin muslimiintu mudday ka talinayeen labadiyo sagaashankii hijrigay qabsadeen ilaa sideed qarni bay muslimiintu ka talinayeen lakin wixii ka dambeeyey gaala la wareegtay albirada loo nisbeynayo waxay ku taallaa sbain bay ku taallaa waana bifatxi lhamza sida markaa culimo badan ay tilmaameen ibn naasiruddiin adimashqi kitaabkiisa tawdiixu mushtabiha uu ku tilmaamay waa bifatxi lhamza albiri weyaan ilbiri maahan culimo kalena sidaas way tilmaameen magaciisu ibraahim ibn mascuud ibnu sacad atujiibi alalbiri tujiibka loo nisbeynayo waa qabiilo ka mid ah qabaaisha yemanta marka asalkiisu waa yemani asalkiisu waa yemani sida markaas culimada qaarkood ay tilmaameen albirta loo nisbeynayo waa magaalo markii dambe uu degey laakiin asagu wuxuu ahaa xisnulcuqaab meel la yidhaahdo ayuu ku dhashay xisnulcuqaab meel la yidhaahdo ayuu ku dhashay taariikhda uu dhashay taqriiban waxay sheegaan taarikhda hijrigu markay ahayd saddex boqol shan iyo toddobaatankii inuu dhashay waa qarniga afraad dhexdiisi wey xilligaas ayuu dhashay wuxuuna dhintay afar boqol iyo lixdankii yani afar boqol sagaal iyo kontonkii ilaa lixdankii marka mucamar buu ahaa ilahay cumri dheer buu siiyey ilaa shan iyo siddeetan sano ayuu noolaa khamsa wa thamaaniina caaman ayuu noolaa marka markii hore wuxuu ku dhashay meesha xisnu cuqaab la yidhaahdo kadibna wuxuu u wareegey albiira ayuu u wareegey marka albiirada loo nisbeynayo wuu u soo guuray markii dambe cilmi buu ka qaatay oo sheekh caalimah oo la yidhaahdo moxamed ibnu cabdilaahi ibnu ciisa almari alalbiri sheekhaas ayuu cilmiga ka qaatay oo macruuf ku ahaa ibnu zamaneyn ninkaas ayaa ugu caansanaa culimmadiisa saasoo kale ardaydiisa markay sheegayaan ilaa laba arday bay sheegaan raggii wax ka faa'iideystay cabdulwaaxid ciisa iyo cumar ibnu khalaf oo labaduba min ahli albiira ah ayaa la sheegaa inay markaa ardaydiisii ay ka mid ahaayeen xagga madhabkana wuxuu aha madhab ulmaliki oo waddanka waxaa ka jiray madhabkaas ayaa ka jiray kadib wuxuu u soo wareegey meesha la qarnaata qarnaata oo ka mid a markaasi andalus ayuu u soo wareegey sheekhu raximah allahu tacaala sida markaasi ragga u tarjamayeyba ay tilmaameen nin wuxuu ahaa wanaag iyo zuhdi lagu sheegay sheekha la yidhaahdo ibnu abaar kitaabkiisa takmiilat sila wuxuu odhanayaa marka uu tilmaamayo wuxuu ku tilmaamayaa bizaahid almacruuf biاsalaax wاlcibaada wuxuu odhanayaa waa nin zuhdiga iyo salaax iyo cibaado lagu yaqaano weeyaan waa nin lagu yaqaano alcilm walcamal cilmi iyo camalba nin ku caanbaxay weeyaan wuxuu odhanaya wa anahu shaaciru mujawid waa nin shicirka yaqaano weeye wa shicruhu mudawan shicirkiisuna wuxuu u badan yahay mawaacidda iyo zuhdiyaadka ayuu u badan yahay mawaacidda iyo zuhdiyaadka ayuu u badan yahay markii uu meesha la yidhaahdo kharnaata uu degey oo ka mida min bilaad اlandalus wuxuu la saaxiibay oo weliba kaatib u ahaa qoraa wuxuu ahaa nin la ohan jiray abulxasan ibnu tawba oo qarnaado qaadi ka ahaa ayuu karaan u ahaa qoraa u ahaa xuquri jire saaxiibbayna ahaayeen oo marka waxaa ka dhexaysay suxba ayaa ka dhexaysay marka waxay tilmaamaan inuu ahaa nin yani haddii uu arko wax kalad ah yani aan la gaban oo hadalkiisu uu aad markaasi u yahay hadal yani aan sarbeebta markaasi aan aq- yani aan aqoon ayuu ahaa wuxuu oranaya sheekha la yidhaahdo ibnu sacd almaqribi kitaabkiisa almuqrib fi xula almaqrib isagoo u tarjamaynaya wuxuu oranayaa yani wa kaana yunkiru calaa maliki karnaata markuu qarnaato u soo wareegay ninkii boqorkaa qarnaato haystay oo ibnu baadis lo ohan jiray ma wuxuu ka dhigtay nin yahuud wuxuu ka dhigtay wasiir nin yahuuda yahuudi ayuu wasiir ka dhigtay arrinkii marka dadku way dhibsadeen weliba nimankaas yahuudda ama ninka yahuudiga dulmi badan buu sameeyey dadkiina waa dhiba waxaa lo ohan jiray ismaaciil ibnu yuusuf markuu dhintay inankiisii ayuu u dhiibay xilka wasiirnimadii wuu ka sii daray asaguna oo dilmigii ayaa sii siyaaday wuxuu tiriyey marka abu isxaaq alalbiri qasiiduu tiriyey qasiido uu markaasi ninkaas iyo afcaasha xun uu sameeyey uu ku inkirayo afcaasha xunxun uu sameeyey waxaa ka mid ah inuu yihi waxaan qur-aankiinaba gabay baan ka dhigayaa qur-aankiinaba gabay baan ka dhigayaa buu yidhi marka waxaan tilmaamayaa buu yidhi qur-aankiinu inuusan wax xaqiiqo ahayn oo uu yahay khayaaliyaad maxamed uu samaystay yahuudigaasaa odhanaya culimadu waa radiyeen oo culimada radisa waxaa ka mid a ibnu xasmi aldaahiri oo xilligaas noolaa oo asna min ahli andalus aha ayaa ka mid ah ragga radiyey marka qasaa'idiisu waa qasaa'id yani markaas ta'thiir iyo saameyn gaara leh weeyaan waxay noo badan yihiin wacdiga iyo yani markaas xikamka ayay u badan yihiin qasaa'idisuna waa fara badan yihiin tin keliya maahan waxaa jira kitaab diiwaan ah diiwaanu abi isxaaq alalbiri oo lagu aruuriyey qasaa'idiisii oo dhan isugu keenay baa jira ninka aruuriyey wuxuu sheegay sagaal iyo soddon qasiido ayuu diiwaanka kusoo aruuriyey sagaal iyo soddon qasiido oo marka uu leeyahay ayuu soo arooriyey doctor maxamed ridwan adaya sheekh la yidhaahdo ayaa diiwaankiisa taxqiijiyo soo saaray marka sagaal iyo soddon qasiido ayaa ku sugan tanaa ugu horeysa marka qasiidadan ayaa ugu horeysa marka qasaa'idiisu iyo shicirkiisu way badan yihiin qasiidadan ama manduumadan magaca rasmiga oo marka ay leedahay oo sheekhu u bixiyey ma ay jirto magaca uu marka ku magacaabay mualifku ma ay jirto laakiin dadku magacyaha oola baxeen magacyaha markaas lagu magacaabay waxaa ka mid ah alqasiidatu taaiya taaiyadii taaiya maxaa loo leeyahay ta bay ku dhammaataa ta bay ku dhammaanaysaa marka taaiya qasaa'iduna waa loo bixiyaa yani markaa meeshay ku dhammaato xaa'iyaad maqlaysa xaa'iya xa bay ku dhammaataa xayay ku dhammaataa taaiya laamiya laam bay ku dhammaataa marka waa meesha ay ku dhammaanayso ayaa ta ah taasa marka taaiya loo leeyahay waxaa kaloo la yihahdaa manduumat albiri iyadaa ku caanbaxday iyadoo kuwo kale uu leeyahay haddana iyadaa ku caanbaxday waxaa kaloo leeyahay taa'iyat albiri qasiidat albiri qasiidatu tawba qasiidada towbada waxaa la yihahdaa alxathu calaa طalab اlcilmi magacyaheeda ka mid tah alxathu calaa طalab اlcilmi waxaa ka mid a wasiyatu naasix wasiyatu naasix mid naseexaynaya dardaarankiisii intuba waa lagu sheegay intuba waa lagu sheegay arrimahaas o dhan da way ku saabsan tahay oo taadu way ku dhammaanaysaa albiri wuu leeyahay ayib yani xath calaa alab cilmi cilmay dad ku boorinaysaa iyo in cilmiga lagu dadaalo markaasi waa dardaaran iyo wasiyo weeyaan abyaaddeedu waa boqol iyo shan iyo toban beyd weeye boqol shan iyo toban beyd weeye laakiin nushadan muxaqada oo cabdimuxsin qaasim uu taxqiijiyey isagoo labayo toban boqol labayo toban buu ka dhigay nusakh fara badan ayaan ictimaaday buu oranayaa oo khati ah ee gacanta lagu qoray nusakh badan buu tilmaamay ilaa toddoba nuskho taqriiban toddoba nuskho ayaan yani markaa ka taxqiijiyey buu tilmaamayaa marka nusakha la taxqiijiyo oo weliba nusakh khati ah laga taxqiijiyo waa ka duwan yihiin nusakh iska caadiga markaa matbuuca ah wuxuu oranayaa axad alculamaa yani saddex beyt ayaan ku siyaadiyey oo nusakh kale ay tilmaamayaan beytka sideed iyo labaatanaad iyo beytka boqol iyo toddoba iyo beytka boqol shan iyo toban yani waa nuskhada sug markaasi uu sharxayo ayuu oranayaa beytka siddeed iyo labaatanaad iyo beytka wain ahmaltaha wanabadta nusxan wamilta ilaa xutaamin qad jamacta dabcan waa nusakha boqol labiyo toban beyd ka dhigaya nus- beydka ma qorayaan iyo beydka boqol iyo toddoba isna waan ku siyaadiyey buu leeyahay boqol iyo toddoba waa beydka falaysa الzuhdu fi اdunya khumuula la anta biha alamiiru idaa zahidta beydkana waan ku ziyaadiyey buu oranaya iyo beydka ugu dambeeya oo ah wasalli calىa tamaami rusli rabbi wa citratihi اlkariimati ma dakarta saddexdaa beyd ayaan ku siyaadiyey oo nusakh kale ayay ku qor yihin buu oranaya marka noocama khilaaf baa jira ay nusakhu iskhilaafsan yihiin gaar ahaan kuwa mashhuurka oo suuqa yaala oo la daabacay iyo midda asagoo marka uu taxqiijiyey noocama farqi baa udhexeeya marka ayadaan ictimaadi doonaa insha allah saddexdaa beyd waa si gaar waa- waa- waa ku raacinayna waa akhrinayna laakiin xagga meelaha iskhilaafku ku sugan yahay ayadaan markaasi ictimaadaynaa maadaama nusa khati ah laga taxqiijiyey ayb mar haddii aan aan iskhilaafno taa haystaan iyo mid aan hayo markaas waxaad ictimaadaysaa middaa markaa aan anugu maray ayaan markaa ictimaadaysan insha allah baxarkay ku nadmisan tahay waa baxr waafir buxuurta laga gabiyo baxar ka mida weeye oo baxr waafir la yidhaahdo ayay markaasi ku nadmisan tahay culimmaduna waxay dardaarmi jireen in la xifdiyo oo la qaybo in la qaybo ayay markaasi dardaarmi jireen wuxuu ohanayaa axad اlculamaa fakaana xaquha an yaxfadaha الnaashica wa an yastadharaha طulaab اlcilmi wa an yulzimuu macaaniiha wa an yatawaasaw biha qasidadan yani markaa waxay mutaysanaysaa in ay ardaydu qaybaan oo macaanideeda markaasi yani ay laazimaan oo isku dardaarmaan marka waa qasido qiimo badan oo dardaaran ah yuu la hadlayaa naadimku oo qasidadan yuu u qoray laba qowl bay culimada ka leeyihiin cidda uu qoray qowl waa qowlka caanka oo mashhuurka ah oo ah inuu u qoray inankiisii inankiisii buu la hadlay u nasteexaynaya culimada qaar ka mid a saa tilmaamay uu ka mid yahay xasan maxamed mashaad almudaris alxaram almaki culimadii markaasi xaram maki wax ka dhigi jiray ka mid ahaa wuxuu tilmaamay inuu u qoray inankiisa oo markaa uu nadmiyey wuxuu ohanaya xasan maxamed almashaad ohanaya yaxusu fiiha waladahu abaabakrin على العلم الشhريف والعمل به والزهد وغير ذلك من الأخلاق الكريمة التي ينبغي أن يتخلق بها طالب العلم يعني wuxuu ku boorinaya inankiisa abubكر la yihaahdo cilmiga شharفta leh iyo camalka iyo زuhdiga iyo أkلاaqda wanaagsan oo markaa طaaلبcilmiga looga baahan yah ayuu ku boorinaya sidaas ayuu oranaya كذaلika شheekha la yihahdo عبدiلرحمaن بن عبدالqاdر المعalimi oo markaasi khidmo u sameeyey kitaabka isna wuxuu tilmaamaya macnahaasoo kale oo wuxuu odhanayaa wإida cudna ilى اlqasidaةi maraة ثaaniية faina abا bakr hada اladي khaaطabahu abu isxaaq fi hadihi اlqasida huwa ibnuh huwa ibnuh walacalahu kana fi sini shabaab wuxuu odhanayaa abu bakarka oo waxaa ku soo aroori doonta nin abu bakr ugu yeeri doono ayuu markaa qasidada ku magacaabi doonaa abaa bakrin dacawtuka low ajabta soo adx maha abu bakroo waan kuu dhawaaq waan kuu yeeray marka wuxuu tilmaamayaa cabdiraxmaan بن cبدiلqاdr المعalimi wuxuu leeyahay faإna abا bكر hada اladي khaaطabahu abu isxاaq fi hadihi الqasidة huwa bnuh waa inankiisa walacalahu kana fi sini shabaab nin yar buuna ahaa sidaasi waa qowl inuu markaa cidda ula hadlayo inankiisa uu yahay culimo kale lakin waxay tilmaameen cidda ula hadlayo inankiisa maahane waa nin kale weeye waa nin kaleoo sheekha weliba caayey oo aflagaadeeyey weeye ayuu sheekhu qasidan u diray culimadaas a sheegta waxaa ka mid ah cabdiلraزاaq iبn cabdilmuxsin اcabaad oo qasida sharxay yani markaa sharx sawtiga sharxay ayaa saa tilmaamay kadalika shuraaxda qaar ka mida kitaabka waxay odhanayaan waman yuطaalic abyaat اlqasidati yastanbitu ana aba isxaaq qaalaha fii nusxi shaacirin shaabin qad hajaahu qofka akhrista oo daalacda abyaadda qasidadan wuxuu kala soo baxaya abu isxaaq inuu markaasi u nasteexaynayey qasidadan ugu nasteexaynayey nin shaacir ah oo dhalinyaro ah oo caayey yuqaal lahu abubakr abubakr la yidhaahdo nin baa cay sheekhu aflagaadeeyey sheekhu marka ma aflagaadeyne qasido wuxuu u diray nasteexo ah waana qasidan soo socota wuxuu yihi faaqضى abu isxaaq can sibaabihi wa shatmihi wuxuu ka indhalaabay abu isxaaq inuu caayo oo aflagaadeeyo bal wa cafa canhu waa iska cafiyey wa wacadahu mawcidaة bariiqa fi hadi اqasida wuxuuna wacdiyey mawcido xeel dheer ayuu markaa wacdiyey qasidada an iyo boqol iyo shan iyo tobanka beyda ninkaa sheekha wax ka sheegay ayuu sheekhu qasidan u dira sidaana waxay ku ayideen culimada saa tiri yani abyaadda meelo ka mida wuxuu ku keeni doonaa wuxuu odhan doonaa abaa bakrin kashafta aqala caybi wa akharuhu wa mucdamuhu satarta faqul maa shiئta fiya min makhaazi wadaacifhaa fainaka qad sadaqta wuxuu odhanayaa abuu bakarow waxaad fayday ceebahaygi ceebahaygi intii ugu yarayd baad sheegtay intii badnaydna waad qarisay oo ceebtaydii maadan sheegin waxaad doonto oo ceebo ah iga sheeg weliba ii labalaab run baad sheegtay intaaso run baad ku sheegtay marka hal yumkin inuu yani ilmo waalidka inuu caayo oo ceebihiis dibadda keeno waa shay markaasi aan macruuf ahayn wey halka marka waxa laga fahmaya culimadu yihahdeen ninkan inuu yahay nin sheekha aflagaadeeyey sheekhuna marka uusan u jawaabin wuxuu yihi famin alwaadixi anaha fii citaabi shaabin hajaa aba isxaaq wadakara bacda macaayibih faaqda الnaadimu can sabihi wacafaa canhu وxaawarahu وcaatabahu وqadama lahu نaصائح hاaliyة وجacala dalika منطaلقا لbasط aarائihi ayb marka qasidadaas waa qasida markaasi aad u qiimo badan oo talooyin iyo nasaaix ayuu ku tilmaamay qasiidadan culimo badan baa sharaxday walow ay u badan yihiin mucaasiriin waxay u badan yihiin yani sharxaa la sharxay sharx sawti ah cod in lagu sharxay oo marka waxa la sharxayo marna waxaa lagu sharxaa qoraal marna waxaa lagu sharxaa cod marka badanka culimada sharaxday waxay ku sharxeen sawti bay ku sharxeen culimada sharxda waxaa ka mid ah sheekha la yihahdo cabdilmuxsin ibn maxamed alqaasim oo mudarisiinta xaram almadani ka mid ah ayaa ka mid ah ragga sharxay kadalika sheekha la yihahdo mustafa maxamed mabram alyemani wuxuu saaray sharxu ku magacaabay atacaaliiqu albahiya cala almanduumati ataa'iya waxaa ka mid ah sheekh cabdirazaaq alcabaad oo sharx sawti ah dhowr sharid ku sharxay waxaa ka mid ah wadaad magaciisa la yihahdo cabdilcaziiz ibnu cuثmaan asumaali abu cabdilwaasic waa se tacliiqaad saaray waana ka hadda makaatibta inta badan yaalla kitaabatu nuur iyo lagu iibinayo waa tacliiqaad yani markaa mufradaadka uu ku inta badan ku fasirayo meelaha qaarkoodna wax ku dardarayo marka culimo kaloo sharaxdana way jiraan laakiin waa calaa sabiili اmithaal weeyaan waxaa jira sheekh isagu kitaabkii wax ku kordhiyey oo wuxuu u samey wa la takmiis buu u sameeyey takmiis takmiis muxuu yahay yani wuxuu ku darayaa yani abyaaddu waa laba shari abyaaddu waa laba shari beytku waa laba shari shadriga hore shadriga dambe isagu marka saddex shari oo kale u ku dara marka waxay noqotay mukhamasa mukham takhmiis ba la yahay takhmiis sawaadix maaha wuxuu u bixiyey xusnu اlitifaaq fi takhmiisi qasiidati albiri abi isxaaq waa sheekh la yihahdo cabdiraxmaan cabdulqaadir almucalimi alyemani culimada yemanta ayuu ka mid yahay calaa sabiili mithaal beytka ugu horeeya qaabku u takhmiisinayo wuxuu odhanayaa bada'tu nasixatii laka in fahimta bimawcidatin tufiiduka maa baqiita fakhudhaa xaadiyan laka in fatinta tafutu fu'aadaka alayaamu fatan watanxitu jismaka asaacaatu naxt saddexda hore asagaa le marka bada'tu nasiixatii laka in fahimta bimawcidatin tufiiduka maa baqiita fakhudhaa xaadiyan laka in fatinta intaa asagaa leh marka sheekh wuxuu ku darsanaya sheekh wuxuu leeyahy markaasi naadimku tafutu fu'aadaka alayaamu fatan watanxitu jismaka asaacaatu naxtan markaas waxa uu ku darayo beytka uu takhmiisinayo waa inay munaasab u tahay wax min jaybihi maaha waa wax munaasab u ah beytkaas uu markaa takhmiisinayo marka takmiis baa la yihahda kutubta qaarna culimada qaarna way sameeyeen takhmiiskaas yani labadii shar labadii shadri oo beytka u lahaa bay saddex shadri oo kale ku darayaan marka waa mukhamas takhmiis bay yidhahdaan marka waa manduumo markaasi kolley loo khidmeeyey waa manduumo mashhuur ah oo markaasi culimmadu ay dardaarmi jireen in markaa la qaybo oo markaa la xifdiyo oo lagu dadaalo wuxuu yihi naadimku raximah اllahu tacaala tafutu fu'aadaka alayaamu fatan watanxitu jismaka asaacaatu naxtan tafutu waxaa goynaya ama jajabinaya fu'aadaka qalbigaaga alayaamu maalmihii baa jajabinaya fatan jajabin wa tanxitu waxaa qoraya jismaka jismigaada asaacaatu saacadihii baa qoraya naxtan qoritaan wuxuu ku bilaabay yani sheekhu qasiidadiisa raximah اllahu tacaala saan horey usoo sheegnay shanta baydoo ugu horeeya wuxuu ku tilmaamayaa inaan adduunyadii lagu mashquulin oo geeridii iyo aakhiradii aan laga mashquulin marka qofkuu la hadlayo waan sheegnay inuu ahaa nin sheekha soo aflagaadeeyey sheekhuna waa ugu bedelay inuu u nasteexeeyo oo la taliyo wuxuu leeyay marka isagoo ninkaa la hadlaya nasiixaduna waa caam cid gaar ah ku jeedo laakiin macnuhu iyo maqsuudku waa caam wuxuu leeyahay fu'aadku waa qalbiga le alfu'aad kelmadda fatta fatta shay'a yafutu bimacnaa daqahu wa kasarahu wuu jabiyey weeyaan laakiin macnuhu ujeeda maxay tafutu fu'aadak insaan yahow maalmihii baa ku daciifinaya tafutu fu'aadaka alayaamu fatan qalbigaaga waxaa daciifinaya yani markaasi maalmihii jismigaadana waxaa qoraya saacadihii qoritaan qoritanka waxaa loo jeedaa gudid markaad soo qaadato ood doonayso geedka inaad laan laan markaa kasoo jarto laantii waa la qoraa markaad ka doonayso wax kale waa la qoraa kaas qoritanka waa kaas wey qoraalka caadi kitaabadii maaha waa naxtu yani markaa shajara iyo wixii la midka ah marka wuxuu tilmaamayaa maalmuhu saamayn bay kugu yeelanayaan saamayn bay kugu yeelanayaan oo mar kastoo maalmuhu ay socdaanba adna isbedel baa kugu imaanaya waxaa macnaha tilmaamaya qawl اllahi tacaala allahu اladii khalaqakum min ضacfi ثuma jacala min bacdi ضacfin quwa ثuma jacala min bacdi quwati ضacfa wa shayba yani insaankii u abuuray wax daciifuu ka abuuray biya laga abuuray dacfigii waxaa ku xigay quwa uma jacala min bacdi ضacfin quwa dacfigii qofkii marka daciif buu ahaa markuu dhashay awood buu yeeshay uma jacala min bacdi quwati ضacfan awooddii qofku uu lahaa adana maxay isku bedelaysaa daciif ضacfan wa shayba marka waxaa saa yeelay waxa weye maalmihii isdaba mariyey yowm bacda yowm qofkii yani marka waa isbedelaya shalay xoog buu ahaa maantana waa isbedelaya xasan albasri waxaa laga soo wariyey inuu yidhi abudadana waa loo nisbeeyaaye ya bna aadam inamaa anta ayaam fakulamaa dahaba yowmu dahaba bacduk in aadamow adugu waxaa tahay maalmo unbaa tahay gebigaagu maalmaa tahay maalmo isu keenay baa ta mar kastaoo maalin ay tagto qayb kaa mid aa tegeysa ibn aadam طa alarda biqadamik fainahaa can qaliili takuunu qabrak yacni dhulka isku taag mar dhow waxay noqon doontaa meel lagugu aaso ayay noqon doontaa marka hadalkaas xasan albasrina waa loo nisbeeyaa abu dardana waa loo nisbeeyaa qayb kaa mid aa tegeysa maalan qofka haddii loo qoray markuu dhashay inuu noolaado afartan sano ayaa loo qoray marka uu dhasho oo sanad uu noolaado qofkaasi cumrigiis maxaa ka tegey sanad baa tegey geerida usoo dhawaanaysa mar kastaba mar kasta uu sii socdoba geerida baa usoo dhawaanaysa marka sanad kale uu jaro geeridii waa waxaa uga dhiman soddon iyo sideed sano shan sano markuu jaro wahaakada marka kulamaa dahaba yowmu dahaba bacduk mar kastoo maalin ay tagto qayb adiga kaa mid a tegeysa geeridi baa kusoo dhawaanaysa marka wuxuu tilmaamayaa macnahaas in uu qofku maalmahan soconaya asna inuu la soconayo oo geerida usii dhowaanaya marka qofku inuusa isilaawin macnahaas ayuu tilmaamaya ashariif radi macna kaaweyg wuxuu yidhi maa asraca alayaama fii ayina tamdii calayna uma tamdii bina yacni maxaa maalmaha ka deg deg badan say noo duubayso tamdii calayna uma tamdii bina way nagu dul soconaysaa kadibna waa nala tegeysaaba sanad sanad dambe sanad dambe waktigaagi baa la gaaraya waad dhimanaysaa marka dambe waad geeriyoonaysaa maalmihii ayaa markaasi ku dhammaynaya oo ku jaraya oo ku goynaya jismigaadana taasay u qorayaan ilaa marka dambe ad ka geeriyooto naxtigu waa qoraalka waa loo isticmaalaa ninkii shaacirka wuxuu lahaa calaya naxtu اlqawaafi min macaadiniha wamaa calaya ida lam tafhami اlbaqaru calaya waxaa isaaran oo waajib igu ah naxtu اlqawaafi qaafiyada iyo gabayga inaan ka soo qoro min macaadinaha meesha asalka u ahayd wamaa calaya ida lam tafham ilbaqaru laakiin loodu hadday fahmi weydo nin buu dulxulayaa loodu hadday fahmi weydo waxdana kama lihi buu leh marka naxtigu waa qoraalkaas weeyaan tafutu way goynaysaa alayaamu maalmihii fu'aadaka qalbigaagay jaraysaa bimacnaa wuxuu jeeda way daciifinaysaa waxaa daciif kaa dhigaya maalmihii fatan googoyn watanxitu waxaa qoraya jismaka jismigaaga asaacaatu saacadihi naxtan qorid ayay qoraysaa watadcuuka almanuunu ducaaa صidqi alaa yaa saaxi anta uriidu anta watadcuuka waxaa kuu yeeraysaa almanuunu geeridii baa kuu yeeraysaa ducaaa صidqin yeermo dhab ah maxay ku leedahay geeridii alaa yaa saaxi saaxiibow anta uriidu adaan ku doonaya anta adaan ku doonaya wuxuu naadimku tilmaamayaa beytkan yani geeridii baa kuu yeeraysa waa la garanayaa in qof kastaba geerida u yeerayso oo maalin maalmaha ka mid ah inuu dhimanayo kulubnu unha wain taalat salaamatuhu yowma calى aalatin xadba'a maxmuulu wuxuu lahay shaacirkaasi mid kasta hooye ay dhashay wain taalat salaamatuhu salaamadiisu haba dheeraato in badan haba noolaadee yowman maalin calىa aalatin xadba'a maxmuulu nacash waa lagu qaadaya maalin maalmaha ka mid ah qul ina almowta aladii tafiruuna minhu fainahu mulaaqiikum aynama takunuu yudrikum اlmowt walow kuntu fii buruuji mushayada marka wuxuu ku leeyahay geeridii baa kuu yeereysa yeerma dhabay kuu yeereysaa maxay ku leedahay geeridii waxay ku leedahay hebelow adaan kuu jeeda adaan ku doonaya si kastood u cararto ka baxsan maysid meel kastoo tagto way kugu imaanaysaa marka waktigaaga la gaaro way ku imaanaysaa marka manuunku waa geerida weeye magacyo kalena way leedahay almaniya la yihahdaa assaan baa la yihahdaa alximaan baa la yihahdaa alxayn baa la yihahdaa alradda baa la yihahdaa alhalaag baa la yihahda alwafaa intuba waa magacyo marka geeridu ay leedahay weeyaan watadcuuka waxaa ku yeeraysa almanuunu geeridii ducaaa sidqin yaa markaas yeerma dhabay ku yeeraysaa maxay ku leedahay alaa yaa saaxi saaxiibow anta adiga ayaan urid doonaya adaan ku doonaya anta adaan ku doonaya waa saaxib buu ahaa tarkhiim baa lagu sameeyey tarkhiim man axdif aakhira almunaada kayaa saca fii man dacaa sucaada yani tarkhiimka waxaa weeye in kelmadda aakhira la xadfo weeye sucaad meeshaad ohanaysa sucaad ohanaysa yaa sucaa baad ohanaysaa sucaad baan ujeedaa marka saaxib meeshii la ohan lahaa ayaa saaxi la yihi tarkhiim baa lagu sameyey marka waa tarkhiim nida baa la yihahdaa tarkhiimku waa qaybsamaa adaruura iyo markaa taskhiir iyo annida kan waa nidaagii wey wuxuu ohanayaa ashariif radi andarana dahru wmaa narcawi kaanama dahru siwaana cana ma awdaxa alamra wmaa abyana wuxuu leeyahay andarana dahru zamankii baa noo digey zamankii baa noo digey wamaa narcawi reebtoomi mayno xumaanta uu nooga digayana ka hari mayno kaanama dahru zamankii waxaad mooddaa siwaana cana inuu cid kale la hadlayaad mooddaa maa awdaxa alamra wamaa abyana wal arrinku caddaan badana arrin iska cad weeye in qof kastaba dhimanayo oo marka geeri ay sugayso haddana yani markaa geeridii diyaar garowgeedii kuma jirno ayuu markaa tilmaamaya araaka tuxibu cirsan daata kadrin abatta alaaqaha alakyaasu batan araaka waxaan ku arkaa tuxibu inaad jeceshahay cirsan inaad caruusad jeceshahay baan ku arkaa caruusadaasoo daata qadrin khayaano u saaxiib ah caruusadaasoo abata ay gooyeen alaaqahaa furniinkeedu alakyaasu kuwii caqliga badnaa batan goyn wuxuu tilmaamayaa oo caruusada wuxuu u jeedaa waa adduunyadii weyaan adduunyadii oo insaanku markaa de adduunyada waa jecel yahay sida gabadha aroosada loo jecel yahay ayaa markaa adduunyadii qofku u jecel yahay marka waxaan ku arkaa buu leeyahay inaad jeceshahay adduunyadaas caruusa alcaruus waa gabadha yani aroosada ayaa la yidhaahdaa alcaruus ayib ninka laftiisa waa lagu ilaaqaa ayib marka waxaa la ohanaya cersaan ayaa labadaba la ohanaya cersaan waa aroosadii iyo arooskii marka caruusada uu sheegaya waa midaas adduunyada weeyaan wuxuu ku tilmaamay caruusadaasi daatu qadrin mid markaa khayaano u saaxiib ah oo qofka dee adduunyada yan markaa ka daba dhacaa de way khiyaanaysaa qur-aanka alla wuxuu noogu shegay inaan gu lagu dagmin falaa taguranakum alxayaatu اdunya walaa yaguranakum biاllahi اlharuur yaysan idan dagin adduunyadu oo dhaldhalaalkeedu intaad ka daba dhacdaan yan markaas aakharo iyo waxa idin tarayaha ilaawina ha isku ilaawina marka waa macruufa bilgadri waxaa laga soo wariyaa cali bn abi aalib inuu yidhi yaa dunya gurii hayrii adduunya cidaan aniga ahayn orodoo dag oo ku kadi abii tacaradti am lii tashawafti maanaad iisoo bambaxday maanaad iisoo hanqaltaagtay ilayka canii laa xaajata lii fiik orodoo dhaaf buu leeyahay waxdana kaama lihi hayhaata hayhaat qad bintuki alaaan saddex baan kugu furay buu leeyahy cali baa hadalkaasi laga soo warinaya wuxuu tilmaamay facumruki qasiir wa majlisuka xaqiir maxaa yeelay in saddex lagugu furo waad mudanta maxaa yeele cumrigaagu waa gaaban yahay majliskaagu iyo fadhigaaguna waa mid liita waa mid liita marka waxaad teceshahay caruusadaas khayaanada u saaxiibka ah caruusadaasoo nimankii akyaasta ah oo caqliga u saaxiibka ahaa alakyaas waa jamcu kayis kayiskuna waa qofka fariidka oo caqliga u saaxiibkaa wey ahar baa lagu soo wariyaa alkayisu man daana nafsah wa camila lima bacda almowt kayisku iyo midka caqliga badanna waxaa weeye qofka markaas naftiisa xisaabiya una diyaargarooba waxa markaa geeri ka dambaysa u diyaargarooba kaasaa kayis ah marka middaa wax khiyaanaysa caruusada adigu aad jeceshahay raggii caqliga oo saaxiibka ahaa ayagu way fureenba way fureen waxaad mooddaa inuu milicsanayo hadalka imaamu shaafici loo nisbeynaya macruufka ahaa ina lilaahi cibaada futana طallaqu اdunya wakhaafu اlfitana ina lilaahi alla waxaa u sugnaaday cibaadan adoomo futanan oo caqli u saaxiib ah طلqوا الduنيa addunyada way fureen bu yihi وkhاaفوا الفitنa fitnooyinkeedina way ka cabsadeen inay ku fitnoobaan nadarوu فيiha falama calimuu addunyadii bay eegeen markay ogaadeen أنaha laysa لxayin waطaنa qof nool inaysan waطan u ahayn jacaluuha lujatan waxay ka soo qaadeen addunyada inay tahay mawjad oo kale luja inay mawjad oo kale tahay واtakadوu صاaلح الأعmaali فيiha sufna doontii lagaga gudbayay waxay ka dhigeen acmaaشhi صاaلxa bay ka dhigeen marka raggii rag ahaa yani horay oga diyaar garoobeeno way og yihiin inay tahay mid markaasi lagu kadsoomayo mid lagu kadsoomayo oo qofku intuu is-ilaawo ayaa markaasi isagoon mashquulsan oo is-ilaaway ayaa markaas waxaa u imaanaysa geeridii wuxuu lehay sheekhu marka araaka waxaan ku arkaa ayuha almukhaatab tuxibu inaad taceshahay cersan gabar yani caruusad ah caruusadaasoo daata kadrin khayaano u saaxiib ah daatu khidrinna waa mid astur u saaxiib ah haddii yani khidrigaasi lagu fasiro waa asturka oo carabtu waxay samayn jireen inanta intaan la guursan guriga meel ka mid a ayaa markaasi degenaan jirtay oo markaa inta loo daah iyo loogu sameeyo maro halkaasi markaasi may soo bixi jirin caruusadaasoo abata ay gooyeen dalaaqahaa furniinkeedii alakyaasu kuwii markaa caqliga badnaa batan goyn oo waxaa loo yaqaanaa markaa gabadha la furay mabtuuta baa la yidhahdaa gabadha saddexda lagu furay mabtuuta yacni waa mid dalaaqeedii la gooyey oo saddexdii lagu furay tanaamu dahra wayxaka fii khatiitin biha xatى إdaa midta اntabahta wuxuu leeyahy taraam waad seexanaysaa addahra ay fi dahri zamankaad seexanaysaa weligaa waa iska seexanaysaa wayxaka hoogaage fii khatiitin xaalaad khura ku suganta iska khurinaysid bihaa ay fiihaa bihaa ay fi dahri yani zamanka dhexdiisa ad seexanaysaa xataa idaa midta markaad dhimato intabahta markaasaad baraarugeysaa markaas ayaad baraarugeysaa yani wuxuu tilmaamayaa sheekhu raximah اllah yani waxaa tahay waxaad ahaanaysaa mid ku sugnaanaya khaflo iyo markaasi halmaan markaas waxaad baraarugeysaa markay geeridu ku timaado dee markaasna baraarug waxba ku tari mayo sahl ibn cabdilaahi atusdari waxaa laga soo wariyay inuu yidhi annaasu niyaamun faidaa maatuu intabihuu dadku way hurdaan laakiin waxay baraarugaan markay dhintaan ayay baraarugaan waidaa maatuu nadimuu markay dhintaan bay nadaamoodaan oo yidhaahdaan alla yaa dib noo celiya waidaa nadimuu lam tanfachum nadaamatuhum markay nadaamodaanna nadaamada waxba u tari mayso nadaamadu mar bay wax ku taraysaa intaad adduunyada joogtado nooshahay bay wax ku taraysaa laakiin markaad geeri kuu timaado ood dhimato waxba ku tari mayso calcal waxba ku tari mayo qur-aanka alla wuxuu noogu sheegay mawaadic dad markaasi calacalaya oo murugoonaya oo le rabbi oo dib noo celi si markaasi aan camal wanaagsan usoo samayno ayay leeyihiin rabbi irjicuunii lacalii acmalu saalixan fii ma taraktu rabbi ou dib ii celi buu leehay aan camal wanaagsan soo sameeye markaas alla oranay kala inaha kelimatun waa qaa'iluhaa waa hadal iska leeyahay cidu ka maqli mayso cidu ka maqli mayso alla wuxuu oranaya fakashafnaa canka khiطaacak daboolku saarnaa baanu kaa faydnay fabasaruka alyowma xadiid aragaagu maanta waa xadiid yacni si wacba maanta waxaad u arkaysaa marka arrinkaasu sheekhu ka digaya oo wuxuu leeyahay waxaa ta nin hurdo isaga jira oo yani markaa isaga jira khaflo iyo halmaan baad isaga jirtaa nin khuurinayaata war ma hays waxa ku sugayana ma ogid ayib laakiin waxaad baraarugi doontaa markay geeri kuu timaado xilligaasna dee baraarug waxba kuu tari mayo xilliga wax tarayo waa inta adduunka la joogo wey tanaama waad seexanaysaa addahra ay fi dahri zamankaad seexanaysaa wayaxa ka hoogaage fii khatiitin xaalaad ku sugan tahay khuuro alkhatiid waxaa weeyaan waa codka ka soo baxaya qofka hurda sawt naa'im wa huwa shakhiir yataradadu fii khayaashiimihi codkaa qof ka soo baxaya marka uu hurdo way khatiidku biha ay fiiha dahriga dhexdeed seexanaysaa xataa idaa midta markaad dhimato ayaad intabahta baraarugaysaa markaasna baraarugu waxba kuu tari mayo inta ka horeysa ayuu ku wacan yahay markaasi qofku inuu yahay qof soo jeeda oo diyaar garow ah fakam daa anta makhduucu waxataa mataa laa tarcawi canha waxataa fakam imisa daa yaa daa kanow anta adigu aad tahay makhduucun mid la dagay waxataa mataa ilaa goorma ayaad laa tarcawi reebtoomaynin canha can اdunya ataa xataa mataa laa tarcawi wuxuu tilmaamayaa sheekhu raximah اllah yani waxaad ku dagan tahay addunyadii baad ku dagan tahay marka ilaa goorma ayaad ahaanaysa nin dagan oo adduunyadii ay dagtay oo lalaakeedii ka daba dhacay ilaa goorma ayaadan ka reebtoomaynin inaad addunyada daba ordeysid ka reebtoon buu le ka reebtoon adduunyadu yani waxaa weeyaan waa lagu dagmaa dad badanna way dagtay oo moodaya inay markaasi meel la gaarayso way dagtay marka yay ku dagin buu lehay fakam imisa daa yaa daa kanow anta adigu aad tahay makhduucu mid la dagay oo adduunyada lagu dagay oo run mooday dhaldhalaalka adduunyada waxataa mataa ilaa goorma ayaadan laa tarcawi ka reebtoomaynin canha can iddunya waxataa mar labaad markaa soo noqonaya waxataa mataa laa tarcawi canha ilaa goorma ayaadan ka reebtoomaynin oodan khafladii iska daynayn abaa bakrin dacawtuka low ajabta ilaa maa fiihi xaduka in caqalta abaa bakrin abuu bakarow dacawtuka waan kuu yeelay low ajabta hadaad wax maqlaysid ilaa maa shay baan kugu yeelay fiihi uu ku sugan yahay xaduka dheeftaadu in caqalta haddaad tahay mid wax fahmaya hore usoo tilmaannay abubakarka uu tilmaamayo culimada qaar ay leeyihiin waa inankiisii culimada qaarna ay leeyihiin maya waa nin sheekha marka hore hadal usoo qoray uu sheekh ku aflagaadaynayo kadibna sheekhu nasiixadan ayuu markaasi ugu jawaabay marka waa ninkaas qowlkaasad mooda inuu markaas sax yahay waa tilmaanay abyaadda qaarkood markaa sidaa tilmaamaysa macnaha laga qaadanaya marka wuxuu ugu yeerayaa ninkii sheekh wax ka sheegay kunyadiisu ugu yeeraya carabtuna wax caado waa qofka ay doonayaan inay ixtiraamaan kunyadiisa ugu yeeraan kunyadiisa ay abu fulaan bay yidhahdaan ninka shaacirka wuxuu lahaa ukniihi xiina unaadiihi liukrimahu walaa ulaqibuhu wasawatu laqabu ayib kadaaka udibtu xataa saara min khuluqii inii wajadtu milaaku shiimati ladabu wuxuu leeyahy ukniihi kunyaan ugu yeerayaa xiina unaadiihi markaan u dhawaaqayo markaan u yeerayo kunyaan ugu yeeraya liukrimahu si aan u karaameeyo si aan u karaameeyo yaa abu fulaan oa ya abaa fulan baan ohanaya ya abaa maxamed ya abaa cali baan ohanaya markaan u yeerayo walaa ulaqibuhu naanays ugu yeeri mayo maxaa yeele wasawatu xumaantu waxaa weye allaqaba waa naanaysta ila qofka la doon in la caayo laqabkiisa loogu yeera wuxuu ka caroonaya loogu yeeraa naanaystiisa ah marka laqabka ugu yeeri maya buu leh kadaaka udibtaasaa laigu edbiyey buu leh xataa saara min khuluqi ilaa ay dabeecad ba ii noqotay inii wajadtu milaaku shiimat aladabu waxaan ogaaday qofka waxaa weeyaan akhlaaqdiisa iyo dabeecaddiisa waxaa gacanta ku hayaba adaabtiisa mashaahidku waxaa weeyaan uknihi xiina unaadihi liukrimahu marka sheekhu wuxuu doonayaa si dabacsan inuu ula hadlo markaasuu kunyadiisa ugu yeerayaa abaa bakrin marka sheekh wuxuu leeyahay abuubakarow waxaan kugu yeerayaa yacni wax markaa dheef iyo wanaag u kugu jiro ayaan kugu yeeraya uu soo wada waxa markaasi uu sheikhu ugu yeerayo ninkaasi abaa bakrin ya abaa bakrin abubakarow dacawtuka waan kuu yeeray low ajabta haddii aad i ajiibayso warkayga aad maqlaysid ilaa maa shay baan kugu yeeray xaduka dheeftaadu fiihi shayga ay ku sugan tahay shay dheef ay kugu sugan tahay ayaan kugu yeeray low caqalta bay qaar qorayaan laakiin nusqada saxiix waxaa weeyaan in caqalta haddii aad tahay nin wax fahmaya haddaad tahay nin wax garanaya waxaan kugu yeeray wax ku anfacaya ilaa cilmin cilmi baan kugu yeeraya cilmigaasoo takuunu aad ahaanayso bihi bisababihi sababkiisa imaaman hogaamiyaad noqonaysaa hogaamiyahaasoo mutaacan warkiisa la maqlo in nahayta haddii aad wax reebto wain amarta haddii aad wax amarto yani waxa uu leeyahay waxaan kugu yeerayaa wax markaa dheef ay kugu sugan tahay waxa uu sheegaya waa cilmi cilmi baan kugu yeerayaa buu leeyahy cilmiga haddii aad barato imaam baad noqonaysaa imaam ayaad noqonaysaa imaamkaasoo markaasi warkiisa la maqlo haddii uu yihahdo waxaa ka jooga iyo haddii uu yidhaahdo waxaa markaasi sameeya nin warkiisa la maqlo ayaad noqonaysaa marka alimaamatu imaamada uu sheegay waa imaamatu fi ddiin waxayna ku xasilaysaa bilcilmi walfiqh qofku inuu cilmi yeesho ayuu markaasi imaama- imaamadaasi qofku ku yeelanayaa bisabri walyaqiin tunaanu alimaamatu fi ddiin waxaa laga soo wariyaa ibnu teymiya raximah allahu tacaala sabri dulqaad iyo yaqiin baa waxaa lagu gaaraa alimaama fi ddiin labadaasa lagu gaaraa wajacalnaa minhum aimata yahduuna biamrina lama sabaruu aayaddaas kasoo qaatay hadalka hadal- hadallo la midana culimo badan baa laga soo wariyey wuxuu ohanaya abulaswad addu'ali almuluuku xukaamun cala annaas walculamaau xukaamun cala almuluuk boqoradu xukaamun cala annaas dadkay u taliyaanoo madax u yihiin boqoradu dadkay u taliyaan walculamaau xukaamun cala almuluuk culimmaduna waxay usii taliyaan boqoraday usii taliyaan marka cilmigaas uu sheekhu ugu yeerayo waa cilmiga sharciga weeyaan oo markaasi fadaaishiisa wax ka midana sheekhu marka uu inoo tilmaami doono weeyaan ilaa cilmin cilmi baan kugu yeeraya cilmigaasoo takuunu aad ahaanayso bihi bisababihi imaaman hogaamiye aad noqonayso imaamkaasoo mutaacan warkiisa la maqlo in nahayta haddii aad wax reebto wain amarta iyo haddii aad wax amartaba imaam warkiisa la maqlo ayaad ku noqonaysaa ninka la yihahdo khaalid alxajaaj ibnu khaalid ibnu safwaan ayaa wuxuu weydiiyey dadka man sayidu ahli basra reer basra yaa madax u ah sayidkoodu waa kee markaasa waxaa la yidhi waa alxasan albasri xasan albasri baa sayid u ah markaasa wuxuu weydiiyey wa kayfa daalika huwa mowlan isagoo addoon ah sidee buu ku noqday yani waxaa weeyaan sayid iyo markaasi seebu u noqday taaja annaasu ilayhi fii diinihim waاstagnaa canhum fii dunyaahum yacni dadku waxay u baahdeen diintiisii diintiisi baa loo baahday wuxuuna ka maarmay adduunyadoodii isagu uma baahna adduunyada uma baahna laakiin ayagu cilmigiisay u baahan yihiin wuxuu yihi wamaa ra'aytu axada min ashraafi ahli basra ila huwa yaruumu lwusuul fii xalqatihi ilayh ma jiro qof reer basra ah oo kuwa weliba ashraafta sharafta u saaxiibka ah ma jiro ilaa wuxuu doonayaa inuu xalqada xasanulbasri u tago muxuu doonaya liyastamica qowlahu wayaktuba cilmah si markaas uu hadalkiis u dhegaysto una qoro cilmigiisa wuxuu yihi ibnu khaalid ibnu safwaan haada wallaahi asudat waxtanida dhabtaa waa taasuu yihi marka sheekh wuxuu leeyahay ilaa cilmin cilmi baan kugu yeeraya takuunu aad ahaanaysa bihi bisababihi imaaman hogaamiye hogaamiyahaasoo mutaacan warkiisa la maqlo in nahayta haddii aad wax reebto iyo wa in amarta haddii aad wax amartaba cilmiguna waa ri'aasa waxaa laga qaadanaya xadiidka in allaha laa yaqbid اlcilma intizaacan yantazichu min alcibaad walakin yaqbid اlcilma biqabd اlculama xata ida lam yubqi caalima ittakhada annaasu ru'uusa juhaala markay culimmadii dhammaadaan waaweynaa oo markaasi ahlucilmigii la yaqaana markay dhammaadaan dadku waxay samaysanayaan ru'uusan madax juhaalan wax magarad ah halkan marka waxaa laga- laga qaatay culimadu yidhahdeen ana alcilma ri'aasa cilmigu inuu yahay madaxtinimo inuu yahay ayaa laga qaadanaya ayib atiicu llaha wa atiicu rasuula wa uli amri minkum waxay ku fasireen bacd mufasiriin ulamri inay yihiin alculamaa walumaraa waa culimadii iyo umaradii wey kuwa la aeecayo ulamriga la sheegayo culimadii waxaa lagu aeecayaa waxay dadka ku hogaaminayaan diinta umaraduna arinkii adduunyada wuxuu sheekhu leh raximah llahu tacaala wayajluu maa bicaynaka min hashaaha wayahdiika asabiila idaa dalalta dariiq baa idin qoran laakiin asabiila wey wayajluu wuxuu faydayaa cilmigu maa bicaynika indhahaaga waxa ku sugan oo min hashaaha dabool ah daboolka indhaha kaa saaran cilmigaasaa kaa faydaya waa qondarada ah wayahdika wuxuu kugu hanuuninayaa cilmigaasi asabiila wadadii toosnayd idaa dalabta markaad lunto wuxuu inoo tilmaamayaa cilmigaas fawaaidiisa iyo fawaaidda laga helay markaad cilmigaa barato maxaad ka faa'idaysaa fawaaid wax ka mid sheekhu tilmaamay daboolka indhaha kaa saaran ayuu kaa faa'idayaa daboolka waxa weye waa jahliga iyo aqoon darrada wey waa aqoon darrada oo qofku waxa uu jaahil ka yahay dabool baa ka saaran waxa uusan aqoon u lahayn dabool baa ka saaran marka daboolka waxa kaa qaadaya cilmigaas ayaa kaa faydaya wuxuuna kugu hanuuninayaa cilmigu wadada saxda ah markaad lunto asagaa ku hagaya afaman yaclamu anama unzila ilayka min rabbika alxaqu kaman huwa acmaa alla wuxuu leeyahay miyuu la siman yahay qofka garanaya waxa markaasi lagugu soo dejiyey oo rabbi xaggii lagaaga soo dejiyey oo xaq ah iyo midka ka indhala miyay siman yihiin ma sina laa yastawiyaan qul hal yastawi aladiina yaclamuun waladiina laa yaclamuun kuwa cilmiga leh iyo kuwan cilmiga lahayn miyay siman yihiin ma sina ma sina inamaa yaksha allaha min cibaadi alculamaa si dhaba ilahay waxaa uga cabsada kuwa markaa culimada oo ilaahay garanaya kuwaas ayaa markaa si dhaba ilahay uga cabsada waxaa laga soo wariyay xasan albasri inuu yidhi lowla اcilmu lasaara الnaasu mila اbahaa'im cilmigu hadduusan jiri lahayn dadku oolo xooloo kale ay noqon lahaayeen xooloo kale ayay noqon lahaayeen dadkii marka waxaa hagaya cilmiga hagaya waana arin markaasi xaqiiqo ah oo dhaba weeye waxay arkaysa dadka juhalada wax magaradka waxyaalahay samaynayaan oo ku kacayaan waad arkaysaa in badanoo ka mid waxaa u sababaya yani markaasi waxaa u sababaya jahli ayaa u sababaya jahli ayaa u sababaya waxaa laga yaabaa inay ilaahay ugu dhowaanayaan wax markaasi lagu gaaloobo oo kufriyaad ah oo diinta lagaga baxo bay ilahay ugu dhowaanayaan ayagu waxay isleeyihiin wax hagaajiya wax wanaajiya laakiin min xayثu laa yadruun ayay wax xumaynayaan fakam min muriidin lilkhayri lan yusiiba waxaa laga soo wariyey ibn mascuud inuu yidhi badanaa mid khayr doona oon asiibayni oo garab maraya wayajlu wuxuu faydayaa cilmigu maa bicaynika indhahaaga waxaa ku sugan oo min khashaaha dabool ah wayahdiika wuxuu kugu hanuuninayaa cilmigu asabiila waddadii toosnayd idaa dalalta markaad lunto waddada saxda ayuu markaasi ku tusayaa wataxmilu minhu fii naadiika taajan wayaksuuka aljamaala ida اktarabta idaa carita baa idin qoran lakin waa ida اktarabta nuskhada markaas muxaqada wataxmilu waxaad sidanaysaa minhu min alcilmi cilmiga xaggiisa taajan taaj baad sidanaysaa fii naadiika golahaaga wayaksuuka aljamaala qurux ayuu ku huwinayaa ida اktarabta markaad gariib noqotona waxaa weeyaan qurux ayuu markaa ku yeelaya cilmigu weli wuxuu tilmaamaya sheekhu cilmiga iyo wanaagiisa iyo fadligiisii ayuu tilmaamaya marka wuxuu halkan inoo tilmaamayaa yani qofka caalimkaa waa qof muxtarama taajka uu tilmaamaya waxaa weeyaan inuu yahay qof muxtaram ah oo yani markaa la maamuuso meel kastoo markaasi uu ku sugan yahay nebigu calayhi الsalaatu wasalaam xadiis saxiix wuxuu inoogu sheegay fi saxiixi muslim in allaha yarfacu bihada اlkitaabi aqwaama wayadacu bihi aakhariin ilahay wuxuu sare ugu qaadaa kitaabkan dad waxaana hoos loogu dhigaa kuwo kale bimacnaa kuwo bartay oo ku camal falay ilahay wuxuu ku siiyaa darajaad kuwo markaasi dadka dhexdooda marka la eego sharaf iyo wanaag sheeganayay oo ka tegeyna ilahay agtiisa waxay noqonayaan kuwa aan qiimo lahayn qur'aanka alle wuxuu inoogu sheegay yarfac illaahu aladiina aamanuu minkum waladiina uutuu lcilma darajaat allah wuxuu kor u qaadaa dadka muminiinta ah rifcay leeyihiin oo waxay ka sareeyaan wixii aan mumin ahayn waladiina uutuu lcilma darajaat si gaar alla wuxuu u tilmaamay dadka ahlucilmiga inay leeyihiin darajaad iyo markaasi rifco ayaga gaar u ah markii si guud muminiintii kor loo qaado oo laga saraysiiyo wixaan mumin ahayn ayaa si gaar ahlucilmigii ilahay wuxuu u tilmaamay inay darajaad gaara leeyihiin amhilo fara badan ayay markaa kutubu yani markaasi ahlucilmigu ayay tilmaamaan dad marka la eego bulshada dhexdeeda aan markaasi wax maamuuso weyn aan ku lahayn haddana markay cilmi barteen yani markaas noqday dad markaasi muxtaramiina oo la sharfoo la maamuuso waxaa ka mid ah caطaa ibn abi rawax sheekha la yidhaahdo wuxuu ahaa ardaygii ibnu cabaas waa taabici addoon buu ahaa nin wuxuu ahaa xagga muuqaalka iyo xagga abuurta nooca ma ay markaasi wax ku sugan yihiin waxay kaana ashal wa kaana acraj wa kaana acwar acwar buu ahaa waa cawarna acraj buu ahaa ashal buu ahaa yani qofka midig yani bidixdiisu ay midigta u tahay cuyuub dhowr ah ayuu lahaa haddana culimadu waxay tilmaamayaan waxaa la ohan jiray laa yufti الnaasa ilaa caطaa ibna abi rawax cid aan caطaa ahayn oo fatwoon kartaa ma ay jirto wuxuu kaloo tilmaamay yani markaasi khatiib اbaqdaadi kitaabkiisa taarikhu dimashqa waxaa u yimid buu yihi caطaa ibn abi rabax waxaa u yimid boqorkii la ohan jiray sulaymaan ibnu cabdilmelik iyo inankiisiyo wada socda ayaa u yimid waxayna u yimaadeen caطaa ibn abi rabax iyagoo su-aalo weydiinaya ayay u yimaadeen su-aalihii marka wuxuu oga jawaabay asagoon xaggiisaba soo eegin ayuu su-aalihii oga jawaabay bay yidhahdaan dhankiisaba asagoon soo eegin buu ka jawaabay su-aalihii markay ka tageen ayaa wuxuu ku yihi sulaymaan labadiis inan la socday yaa baniya laa taniya fii طalabi اlcilmi fainii laa ansaa dulanaa bayna yaday hada alcabd اlaswad war labadayda inanow ha ka zuulina cilmiga inaad dalbaysaan oo baranaysaan maxaa yeelay anugu marna ma ilaawayo dulliga naga muuqda annagoo markaa hor fadhina bayna yaday hada alcabd اlaswad yacni ninkii madaxweynaha muslimiinta dhan u talinayey baa soo hor fadhiista muxuu soo hor fadhiisanayaa cilmigiisuu rabaa inuu wax weydiiyuu doonayaa inuu wax ka faa'idaystuu doonaya marka ahlucilmigu waxay sitaan taaj bay sitaan waa dad markaasi ilahay agtiisna sharaf ku leh dadka dhexdoodana markaa maamuus iyo qiimo ku leh yani golaha markaa timaado waxaad imaanaysaa sidii adoo ah qof taaj sit qofka taajka sitaa dadka waa ka muuqdaa soo ma haddii golo laisugu yimaado qof uu taaj sito dadka wuu ka muuqda waa la wada arkaya saasoo kale haddii goob laisugu yimaado ahlucilmigu waa ka muuqanayaan ahlucilmigu way ka muuqanayaan waa ninka shaacirka wuxuu lahaa tacalam falaysa almar'u yuuladu caaliman walaysa akhu lcilmi kaman huwa jaahilun waina kabiira alqawmi laa cilma cindahu sagiiru ida iltafat calayhi almaxaafilu waina kabiira alqawmi laa cilma cindahu qofka reerka u weyn yani oo marka aan cilmi lahayn sagiirun ida iltafat calayhi almaxaafilu marka golha isugu yimaad ilma yar buu noqonaya kii yaraana nin weyn buu noqonaya oo cilmiga lahaana nin weyn buu noqonaya marka golaha marka laisugu yimaado ninka marka xaggiisa la eegayo oo hadalkiis uu qiimo leeyahay waa kaa cilmiga leh marka wataxmilu waxaad sidanaysaa oo aad qaadanaysaa minhu min alcilmi cilmiga xaggiisa taajan taaj baad qaadanaysaa fii naadiga golahaaga markaad golaha timaado waxaad qaadanaysaa markaasi taaj wayaksuuka wuxuu ku huwinaya oo ku labisayaa aljamaala qurux ida khtarabta markaad gariib noqoto halkaa inoo joogo wallahu aclam intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigaan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online